waxaan ku sugannahay berire oo ay la wareegeen ciidamada xarakada shabaab lmujaahidiin saakay kadib markii xalay saq dhexe ay ka guureeyeen amaba ka carareen ciidamada dowladda federaalka ah oo baqdin badani la soo diristay ka gadaal markii shalay dagaal lagula wareegay deegaanka sabiid oo dhanka afgooya ka xiga horeyna loola wareegay buundada kale ee owdhegle haddaba dad badan ayaa halkan jooga halkaanna waxaa yaalla qalabkii ciidamada dowladda federaalka agabkii ay ka carareen ayaa halkan dhooban dadka goobta kusugan oo la kulmay waxaa ka mid ah waaliga walaayadda shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan assalaamu calaykum warxmatullahi wabarakatu calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu jazaak allahu khayr cabd alfurqaan halkan maxaad ku aragtaa indhahaadu maxay hayaan alxamdu lilah asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam jazaaka allahu khayran ilaahay subxaana watacaala aan ugu mahadnaqaynaa maanta waxaa iyadana gacanta mujaahidiin soo gashay deegaanka bariire oo cadowga muddo sanawaad ah uu ku sugnaa taasoo si nabad ah gacanteenna ku soo gashay ilaahay subxaana watacaalaana ku mahadsan cadowgaas maanta muqtay jebiyey dadka muslimiintana ka dulqaaday allaahuma laka alxamdu xataa tardaa walaka alxamdu idaa radiita walaka alxamdu bacda ridaa waaya maxaad aragtaa halkan maxaa yaala maanta hadda hadda waxaan ku dhex sugannahay xerooyinkii uu ku lahaa cadowga xero ka mid ah ayaan ku sugannahay dadka muslimiinta maanta waxaa weeyaan waa farxad iyo mugta reerheena ka muuqato dadkii mugtahay la dhibaateyn jiray ayaa maanta si nabad ah walaalahood mujaahidiinta waxaa weyaan u dhex taagan oo mugtahay aanan mugtahay lakala mugtahay la wareeganayn maanta dadku waa isku dhex jiraan xeradaa dadka loo fasaxay wax allaale wixii agaba gacantooda qaadi kartay meesha ka qaateen iyo raashiinba wixii la heli karay oo meesha ka qaateen ee ka heli kareen ee cadowga ka carreen waxyaalaha lala yaab waxaa ka mid ah oo mugtahay inoo muuqda cadowgii maanta mugta jabka ku dhacay agabkii yaallay ee cadowga ciidan ee la isticmaali jiray cadowga u heystayna meesha uga cararay waxaa igu maqaalaa in rasaas tiro badan laga helay marunba haa cadowga dee agabkii u yaallay ee ciidan ee mugtahay meeshaan u yaallay nin kastaba dee mugtahay meeshii hortiisa ayuu uga cararay si nidaama kuma aysan bixin si habqanay u yaaceen markii mugtahay sabiid iyo awdheegle cadowgii deganaa lasoo afjaray walaalaha ilahi subxana wataala u fududeeyey iyagana dee mugtahay xisaabta waxay ku darsadeen in mugtahay goordhow lasoo afjari doono saasay daraaddeed marka way ka carareen agabna way qaateen malaha magaaladana waxaan way ka carareen maantana waa xor magaalada maxaa keenaya ay kula tahay in ay maaragtay isaga ka cararaan agabkooda ciidan horta wuxuu ku sugan yahay ama uu ku deganaado waa macnawiyaad hadde waxaan sleenahay kolley maadaama macnawiyaadka ay waayeen oo mugtahay hareeraha ciidamada deganaa mugtahay cadowga mugtahay ilaahay subxana watacaala uu ka argoostay saasaa keentay marka inay mugtahay iskaga cararaan laakiin taas oo dhan waxaa ka weyn ilahi subana wataala ayaa jebi wamaa ramayta idaa ramayta walaakina allahu rama ugu dambayntii maxaad leedahay reer beriir
reer beriir waxaa leenahay ilaahi subana watacaala ugu mahadnaqa nasriga iyo guusha uu idin dhexalsiiyey ilaahi subana watacaala ugu mahadnaqa waxaa weeyaan dadaala cadowga ilahi subana watacaala dushiina mugta saarnaa oo ilahay idinka dulqaadayna ilahi subana wataala ugu mahadnaqa sabra muslimiinta waxaa weeyaan iyo mujaahidiinta waxaa weeyaan macooda noqda ilahi subana wataala arrintaasna ugu mahadnaqa aad baa mahadsantahay